waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waxaa la filayaa in warmurtiyeed laga soo saaro shirka madasha wadatashiga ee ka socda magaalada muqdisho shirka madasha oo ay ka qaybgalayaan madaxda gobolada iyo kuwa federaalka ayaa laga arinsanayaa arrimaha doorashada la filaya inay dalka ka dhacda dhowaan warar hordhaca oo ka soo baxaya shirka madasha ayaa sheegaya in madaxda soomaalida ee shirsan ay isku afkarteen jadwal cusub oo ah xilliga doorashadu dhacayso iyadoo lagu heshiiyey in doorashada afhayeennada labada aqal la qaban doono janaayo shanteeda halka tan madaxweynahana la qaban doono labiiy labaatanka isla bishaasi janaayo madaxda ayaa sidoo kale lagu wadaa inay shuruudo cusub ku xiraan musharaxiinta ka qaybgalaysa doorashada madaxweynenimo kuwaasoo lagu xiri doono baa la yidhi inay bixiyaan soddon kun oo doolar sidoo kalena ay la yimaadaan ugu yaraan labaatan xildhibaan oo taageersan saxiixooda sidoo kale wararka ayaa sheegaya in kow iyo toban kuraas oo dhowaan la laalay kadib eedo musuq maasuq hadda madaxdu ku heshiiyeen in go-aankii guddiga xalinta khilaafaadka laga noqdo sideedii horena loo daayo doorashooyinkii dhacay muran kale oo ka taagnaa saddex xubnood oo aqalka sara oo ay leeyihiin gobolada sool sanaag iyo caan ayaa sidoo kale lagu soo warramaya in xal laga gaaray iyadoo mid ka mida kuraastaas laga soo dooran doono puntland halka labada kale laga soo xuli doono magaalada muqdisho oo laga soo xulo xubnaha baarlamaanka u matalaya somalilan waxaa sidoo kale soo baxaya cabashooyin ka imanaya musharaxiin iyagu waayey doorashooyinkii lagu qabtay gobolada shan iyo labaatan xubnood oo ka mid a musharaxiintaas waayey kuraasta ayaa iyagu aaminsan in wax isdabamarin iyo musuq maasuq awgeed ay u waayeen kuraastaasi waxayna shir jaraa'id ku qabteen magaalada muqdisho xubnaha ayaa sheegay inay sharciga marin doonaan maxkamadda la aadi doonaan si ay cadaalad u helaan xubnahaas waxaa ka mid ah sidoo kalena qareen matalaya ah cabdiraxmaan xoos jibriil oo laftiisu waayey xubinimadii baarlamaanka wuxuu b b c da laanta af soomaaliga u sheegay in inkastoo ay shirka jaraa'id qabteen xubnood haddana tirada musharaxiinta musuqa ka cabanaya intaa ka badan yihiin sidoo kalena go-aamadii guddiga khilaafaadka aan lagu kalsoonaan karin maadaama buu yidhi aysan lahayn awood maxkamadeed shirkii jaraa-id oo qabteen waxay ugu baaqeen xubnaha kale oo maqan inay marlabaad soo noqdaan si dadku ay u bataan waxaan qiyaasaynaa dadku inay gaarayaan afartameeye meelahaas marka ugu horeyso guddiga khilaafaadkan loo geeya waa gudi guddiga khilaafaadka la yidhahdaa maxkamad ma aha waxa waaye hay-ad mataqaanaa maareyn ah oo sidii ay ay u heelin lahayd waxyaalihii loo soo gudbiyey marka bardu qofka wuxuu xaq u leeyahay inuu uu rafcaan ka qaadan karo uu ka aqiil ka samayn karo taasna waxay xaq u leeyihiin weye xildhibaankii hore cabdiraxmaan xoos jibriil ayaa sidoo kale ka hadlay eedaha kooxdan ee ay soo jeedinayaan iyo caddaymaha ay u hayaan ee ay doonayaan inay maxkamad la tagaan midda kale waxyaalaha ay ku doodaan waxay tahay in meelaha qaarkood saas og tahay meelaha ugu badan laga maamulaayay doorashada waxay ahayn gobolada in amarka taaglayn xoogla ay jirtay qaar hanjadaad ah qaar lacag fara badan la isticmaalay qaar dadkii geli lahaa eragooyin khalada lasoo geliya meesha qaar dadkii ka mid ahaa inay doorashada ka qayb galaan in iyagoo maqan doorashada la sameeyey loogu talagalay hadda inta aan hayno cadeemo nagu filan horta waana haynaa waxyaalaha oo banaanka usoo baxayo waxaa weeye ergooyin si beena loo sameeyo maamul goboleedyo badan guddiyadii ka jira ay si xun uga shaqeeyaan dad iyagoo maqan loogu talagalay qaarkood iyagoo masaajid ku jiroo tukanayo loola ogaa in la qabto mataqaanaa shirkii doorashada la qabto qaara laga boobo qaar handadaad iyo loola tago military ergooyin say usoo xaadireen la waayey oo ergooyin kale la dhex keenay meelo waxaa jiraan loo asteeyay dumar oo laakiin markii la dabay in la sameeyo in laga tuura meeshii oo rag keliya usoo tartameen marka cabashooyinka aan hayno aada ay u fara badan yihiin cadeymaha aan haynana cadeemo macquul ah oo la maxkamadayn karo waa rud
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali